robabkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay deegaano ka tirsan gobolka gado gaar ahaan degmada luuq ee gobolkaasi ayaa saamayntii ugu badneed waxay u geysteen dadka danyarta ah ee ku nool degmada luuq ee gobolka gado maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo u gurmaday dadkaasi danyarta ahi oo boqolaal qoysas soomaaliyeed ah ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu walaacsan yihiin xaalad dadkaasi iyagoona dhankooda sheegay in ay qaarkood ku godansan yihiin daadadkii ka dhashay rababkaasi oo gebi ahaanba burburiyey guryihii ay degnaayeen waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee rababkaasi sida weyn u saameeyeen oo ka warramaya dhibaatada baaxadda leh ee ay daadadkaasi u geysteen
wuxuu naga feeray toban saac iyo bar marka saacaddaas iyo hadda ka dhexaysana biyahan isku sugay u socdaan khasaaraha ay geystaan wax hadda naf aa ku go'oday male laakiin maal hadday gogol tahay iyo hadday wax la cun tahay iyo hadday hoy tahay iyo hadday xoolo yihiinba intaba khasaarahaas waa gaareen wax madiina ku koobanna maayo eeriyadan dhan waxaa waaya way saameeyeen biyahaas khasaarada ay geystaanna waad aragtaan
annaga waxaan nahay dad barakaca oo meeshaan ku nool ilaa iyo buurbi meel kasii koraysa ka imaaday dhib baana meeshaan na keenay oyba tahayna hadda ilaah mahad iyo shukri roobkan ilaahayna siiyey roobka baad ama yeeli ama maxaa ahayd gobol yeeli cedi biyihii baa kala tagay haddee wax gurmadiyo walaalnimo iyo gacal hon helina ma jiraan wuxuu samayn noo geystay biyihii dadkii oo dhan biyihii waa guryahay galeen ama gobol aan ku jiifno ama ay raashin noo dhex yeelni wixoo dhan waa nagala tagan guryihii waa laga barakacay meel loo barakaco hadda aan u baxan ana ma garanayn hoyna nagama horeeya oo meel hoy oon degna ma lihin meel loo gudbana ma hayno marka saas daraaddeed aan u bixi weyne biyihiaan ugu hareeraysan qaab baan ku baxnana ma naqaana qaab aan ku joognana ma naqaana wax cunto oon hayna ma laha cuntadii biyihii baa nagala tegey ilaahay waa kuu roon yahay taarix arsa u fafadhina hadda xibnaha baa na wada gororay meelna wax ka raadsanan ma naqaansa magaaladiina waa tan oo wax xirmatay korna wax nooga imaanaya hadda ee maxaa dadnimo aan noogu soo gurmanaya ma jiraan magaalana loolama soo gurmano nagalama noolaynin hadda dad saan meeshan baaba gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado daahir maxamed nuur ayaa dhankiisa warbaahinta kula hadlay bartamaha degmada luuq ee gobolka gado gaar ahaanna goobihii ay fatahaaduhu ka dhaceen waxaana ugu baaqay guud ahaanba dadka soomaaliyeed in ay u gurmadaan dadkaasi si wax looga qabto dhibaatada ay u geysteen daadadka ka dhashay roobabkaasi dadka danyarta ahi ee ku nool degmada luuq ee gobolka gado roobka xalay lix saac bilowday maanta oon hadda taagannahay siddeed saac oo maalinimo biyihii baan dhex taagan waa artaan intay annaga noo joogaan biyaha waad u joogtaan intaas biyihii socday haddii waxay geysan karaan iyo dhibaatada ay geysan karaan waxaan u malaynaa nin walba waa dareemi karaa hay-adaha samafalka si deg deg ah arrintaas waxaan u codsanaynaa in loola soo gaaro dadkan caawino iyo gurma deg dega waxa da'ay waa roob alxamdulilaah horta roobka waa raxmad ilaahay keeno weeyo waxaan rabaa sideedaba dadka inay fahmaan burwaaqada nafteeda dhibaatadeeday wadataa abaartana waan ka cawannaa oo soomaali baana hore baa ilaahay sidaas nooga dhigo bil'aadnigo dhan baa ah aragkana waan ka cawannaa waxa keenahayana wax kasta dhibaatadooday wataan dowladda jubbaland baaqaas waan u diraynaa khasaara meeshaan ka dhacay naf ma dhimanin in masiibo hantiyeed iyo guri iyo ganacsi iyo wax kasta oo qoys kasta oo deggan uu ku noolay waa eber dowladda soomaaliya madaxweyne uu ka yahay xasan sheekh maxamuud baaqaas waan u diraynaa khasaara meeshaan ka dhacay dhowaan ayay ahayd markii dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland ay soo saareen digniino ku aadan in la filayo cabsi laga qabo in rabab xooggan oo ka dhalan kara daadad ay ku dhuftaan meelo badan oo jubbooyinka ka mid ahi iyadoona dadka looga digayey in feejignaan dheeraada ay muujiyaan degmada baardheere ee gobolka gado oo bishii maaj ee sanadkan ay daadad xooggan ay ku dhufteen oo dad badan ay ku nafwaayeen ayaa ka mid a meelaha hadda laga cabsi qabo in daadadkaasi ay waxyeelo geystaan maadaama uu soo buux dhaafiyey webiga jubba ee mara degmada baardheere ee gobolka gado iyadoona bulshada iyo maamulka degmadaasi ay bilaabeen ololo ay dadka uga digayaan in ay ka digtoonaadaan halista laga cabsi qabo in ay rababkaasi daadadka wata ay ka da'aan deegaano ka tirsan degmada baardheere ee gobolka gado iyadoona degmada luuq ee gobolka gado oo saamayntii ugu xooganeed uu u geystay rababkii saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay degmadaasi daadadkii ka dhashay kuwaas oo sababay in dad dan yar ahi ay guryahoodu burburaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo